waxaan digniin u jeedinaynaa shirkadaha iyo goobaha ganacsiga sida gaarka loo leeyahay inay u hoggaansamaan cagajuglaynta ay u soo dirayaan burcadda aan kor ku soo xusnay waxaa socota baaritaano cid kasta oo lagu helo lacag foon ay ugu dirtay shirkad xawaaladeed ay u marsiisay banki ay ugu shubtay ama si toosa ay ugu geysay la horgeyn doonaa cadaaladda iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wasaaradda amniga gudaha waxay digniin u jeedinaysaa milkiilayaasha garoomada ciyaaraha yaryar ee loo yaqaana sallaxa ee ku yaalla magaalada muqdisho inay u hoggaansamaan wararkii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay shacbiga isla dhex marayeen laamaha warbaahinta ee madaxa bannaanna ay baahinayeen marna ma ahan waxaan aqbali karno iyadoo ammaanka magaalada muqdisho ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya in haddana ganacsatada u hoggaansamaan xanjabaadaha ay u soo dirayaan maleeshiyada al-shabaab